shimbiro badan ayaa ku dhintay magaalada burco uu ka aramiyo maamulka somalilan boqolaal shimbiro ah ayaa ku dhintay magaalada burco taas oo qayladhaan ay ka muujiyeen dadka ku dhaqan magaaladaasi mid ka mid ah dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala magaalada oo la mariyey rinji u agsamada cerka ayaa sabab u noqday inay leedaan shimbirahan kadib markii iyaga oo xawaaro sare ku socda ay ku soo dhacan iyagoo u maleeya meel hawo ah muuqaalo laga soo duubay ayaana muujinaya shimbiro badan oo daasan barxadda dhismaha iyo kuwo kale oo nafta ay ku dabayar tahay qaar ka mid ah dadka magaalada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka warameen sida ay wax u dhaceen halkan waxaa ka dhacay waxaa ka dhacay xasuuqii shimbiraha ayaa ka dhacay tan imaka waa dhaawac tan imaka waa dhaawac waxaan kudhi halkaana waxaa yaalla saddex boqol oo midhoo meyda waxaana laayey fooqaa laayey fooqa midabkaa fooqa ayaa laayey halka cad bay eeganayaan halka rinji kale way ka baydhayaan halka cad bay eeganayaan isleeyihin halkaa daruur tale mara markaa halkaasay ku go'een fooqa waa in la beddelaa rinjigiisa intaa yaraa cad ee dillinta ah bismillahi raxmaani raxiim saaad u jeeddaan halkan waxaa ku dhammaaday shimbirihii magaalada waxaana sabab u ah fooqan oo midabkiisu weegyahay midabka cirka markaa galabkii waa laba kan fadhiisannaa dee maalin walba ugu yaraan shan boqoloo shimbirood lix boqoloo ka badan kumanaan bay mararka qaar gaadhaan labaatan labaatan bay soo dhacaan iyo boqol boqol dee shimbirihii magaalada waa ku dhammaadeen oo dee midabka laga beddelo fooqa halkan boqolaal galab kasta boqolaal kunoo shimbirood baa ku dhintaa halkan waa istriitkii iyo waddadii ay maraayeen waxaana u sababa caqabadda u sababa inay ku soo daataan halkan ay ku dhacaana oo rinjiga nuuraddaa marsan weeye nuuraddaa marsan weeye magaraysa deegaanka ka mididna shimbiroo in la ilaaliyo xuquuqdooda magaalada burco oo ka mid ah magaalooyinka uu shimbiraha badna ay degto soomaalida ayaa dadka cilmiga shimbiraha daraaseeya waxay leeyihiin cajaa'ibta shimbiraha waxaa ka mid ah inayba ka dheereeyaan diyaaradaha